mas-uuliyiin ku-tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo qeybo sheelduwan ee bulshada magaalada baydhabo ayaa xarunta degmada baydhabo kuga qeyb galeen munaasabada kowda luulyo oo ku wareegatay lixdan iyo saddex sana guuradii maalintii gobolada koonfureed ee dalkan iyo horiyada ku qaadan talyaaniga islamarkaasna iyo midooben waqooyiga iyo weliba koonfur gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baydhabo isaaq maxamed ali taygaab yaa marshii hore waliba usi ku hadalay weynayowka huska kowda luulyo iyo walaa bulshada soomaaliyeed lixdan iyo saddex sana kadib yeen ku dhikantaa
salaan kadib owka farhad wiyaanigata oo niguna ka gobanno hafladii sanad guuridii kowda luuliyo degmada baydhabo laka gobodo koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo laka gobodo farhad wiyaanigata may waa lix iyo labaatankii joon maxay tahay xilligii ee gumaysigii kubahi gobollada waqooyi ee hergeysa somalilan kowda luuliyana talyaaniga hayti oo gobollada koonfureed nasiib darro laakiin ana may aragay ini gumaysigaasiyo kookuun owkana haysado xilligaasiyow raaskambooni iyo raasaseer dadka inay socdaayan waan gumaysiga ka jarnay marka caalamkaana ogoonsan laakiin gumaysi hun waa ka jarna marka may la fadeeyahe bulshada soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed ha ku bahaan dad oo dhinaca kale gudoomiyaha gobolka baay cabdifataax biyaano ayaa weliba uusa hambaliyo andiray ummado soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka baay munaasabadan kooda luuliya oo ka soo wareegatay lixdan iyo saddex sano maalintii ay koonfur ka xorowday gumaystihii talyaaniga ayna wada midoobeen koonfur iyo waqooyi waxaan dhihi lahaa oo ay ku beegan tahay caawo waxaan dhihi lahaa hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan reer koonfur galbeed iyo soomaali weyn kusimaha madaxweynaha eena wasiirka wasaaradda cadaalada koonfur galbeed soomaaliya ah xasan cabduqaadir maxamed uusa ku qeybgalay munaasabada hoska kooda luulyo iyo weliba uusa bulshada la wadaagay hambaliyada maalintun oo yeetato ummado soomaaliyeedka weyn usoona bulshadan ka baagi inyo nagadan hano iska duuban oo horumarinta dalsho iyo dadshoyo ku shaqeeyaan wali lana guud ahaan hambalyo kooda luulyo wali atakoodu luulay way ku faallooday maadaama wakti jaro wali la go-aansaday keliya uuka inuna sacdin la roogo calankii saarno waktigii sheela deeray khudbo fara badan oo dad badan oo hadallo lahaayay qiimo badan araada roogin oo taarabda ku sheekay lahaayay laakiin waktiga yanay gaabaday una dhan walinii la tabtay xamaasada kooxda onkod uuka intaninka bandhikaas yanay la batay marka calansaarkii lan diyaar garoowe kolay nidaamkii laga talgalayo waa an diyaari doona marka walilay guud haansan lanaa hambaliyo kooda luuliyo kooda luuliyo sidiisan watin lama munaasabadoodo waa marko markiyo midooben gobolada waqooyi iyo gobolada koonfurta saas oo kale markii inka horeytay oo koonfurta calanka la saarayo marka maalin taarikh weyn lewo lankasta oo geeka soomaaliya ena maku qarsan marka in la weynayo meel kasta laka xuso maalintaas calanka la hirido sida ama landabaal dego calanka la saaro war eed in qiimo badan oo soomaalinimadana caddeeyaso